barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegeystayaal waa kooda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka subaxnimo xilliga washington d c maanta waa maalin khamiis ah shan iyo tobanka bisha agost sanadka laba kun sagaal iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xuseen nuur iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah gabar dhallinyaro ah oo tirinta buraanburka uga shaqaysata magaalada nairobi
dadka ayagaana soo wacdo markay saanoo kale aroos qabaan dadka ayagaana soo wacaayo aroos inay qabaan noo sheegayaan waa wada hadlaynaa wadahadal kadib waxaan kala soo wareegnaa magacyadooda iyo qabiiladoodo kale saasaan ugu shaqeynaa
waxaa kale oo barnaamijka aad ku maqli doontaan xilliga badxiranka ee magaalada boosaaso oo shaqo la-aan u horseeday dhallinyaro badan oo noloshooda ay ku tiirsan tahay kalluumaysiga sidoo kale kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ah ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida suuqyada saamiyada jabaan ayaa hoos u dhacay maanta hase yeeshee uma xumeyn sida hoos u dhicii xooganaa ee maalin ka hor asiibay suuqyada saamiyada maraykanka taasi oo sare u qaaday cabsida laga qabo burbur ku soo wajahan dhaqaalaha adduunka suuqa nike ee magaalada tokiyo ayaa maanta ku soo xirmay hoosudhac boqolkiiba dhibic hoos u dhac hal dhibic laba boqolkiiba ah halka suuqyada kale ee asia sida kan shiinaha ee shanghai composite index iyo kan hong kong ee hansen ay ku soo xirmeen isla ekaan iibsiga saamiyada ee ka hor inta aysan maanta furmin suuqyada maraykanka ayaa muujinayay astaan koror ah iyo kasoo kabashada hoos u dhicii xooganaa ee ku dhacay arbacadii markaasi oo saddexda suuqa ee ugu weyn ee dow jones standard anbur shan boqol iyo nasdaq ay dhammaantood hoos u dhaceen saddex boqolkiiba suuqyada waaweyn ee yurub ayaa sidoo kale si xun hoos ugu dhacay arbacadii falanqeeyaasha dhaqaalaha ayaa sheegay in xogta dhaqaalaha shiinaha iyo jarmalka ay muujinayaan dabacsanaan taasi oo bixisay astaamo digniin ah oo ku soo wajahan caalamka in uu wajahayo hoos u dhac dhaqaale
ra'yi uruurin cusub ayaa muujinaysa in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka joe biden uu weli hogaanka u hayo oo uu ka horeeyo musharaxiinta kale ee kula tartamaysa musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee doorashada sanadka dambe inkasta uu yahay ninka ugu taageerada badan musharaxiinta dimuqraadiga haddana waxaa soo baxaya walaac la xiriira da-da biden iyo hadallada aanan ku talagalka ahayn ee dadka qaar ay u fasirtaan gefka ee inta badan uu sheego sida musharaxiinta kale joe biden ayaa toddobaadyadii dhowaa ololihiisa xooga ku saaray sidii uu ugu guuleysan lahaa doorashada gobolka iowa gobolkan ayaa ah kan ugu horeeya ee ay ka dhacaan doorashooyinka kala sooca ee xisbiga dimuqraadiga waxaana ay dadka ay u dareeri doonaan gobolka iowa dhinaca codbixinta marka la gaaro saddexda bisha febraayo ee sanadka soo socda
intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal warkii dunida waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda duhurnimo ciyaarta buraanburka oo ka mid ah ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee soomaalida ayaa sidoo kale ah mid fursado shaqo u abuurta qaar ka mid a gabdhaha dhallinyarada ee ku nool magaalada nairobi oo ay ka sameeyaan dhaqaale ee noloshooda ku maareeyaan gabdhaha dhallinyarada ah ee mihnadaasi ku shaqaysta waxaa ka mid ah fartuun cabdulqaadir xasan fartuun kareeto oo xafladaha aroosyada ee magaalada nairobi aada looga jecel yahay buraanburkeeda qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi fartuun cabdiqaadir xasan oo ku magac dheer fartuun kareeto waxay ka mid tahay gabdhaha soomaaliyeed ee ku shaqaysta buraanburka laga tumo oo aroosyada ka dhaca magaalada nairobi xaafadaha soomaalida ee magaalada nairobina aad ayaa looga jecel yahay buraamburkeeda fartuun kareto ayaa xirfadan buraamburka soo bilowday shan sano ka hor kadib markii ay geeriyootay hooyadeed oo shaqadan horey u qaban jirtay waana shaqo ay hooyadeed ka dhaxashay islamarkaana ay ku maarayso nolosha reerkeeda haddan hooyadayba hore u lahayd hooyadayna alla u naxariistay ayadoo nool aan la shaqayn jira aniga halabuurkana ilaahi subxaana wa tacaala ii dhaliyey wax oo qof uu heli kara ma uu wada dadku ma wada heli karaan Een, hooyaday intay nooleed ayadaa ku shaqaynaysay hooyaday hadda ilaahay baa iga jeclaystay way dhimatay shan sano ay iga maqan tahay shantaas sano aniga hay shaqadeydii ku wareegay ka shaqeeya aroosyada xafladaha dhalashooyinka Een, qof isaga ammaan jeclaystay in la ammaanoo kale oo in la ammaano soo codsaday waxyaaba noocaasa u shaqeynaa shaqadeena noocaas waayo toddoba qof ay la shaqaysa ilmo yaraan ku korsadaa wax dhib ah kuma qabo aadan ugu faraxsanaa barnaamijkaas aan ka shaqeeyo fartuun cabdiqaadir xasan iyo gabdhaha dallaadaha ku booda ee la shaqeeya aad ayay mashquul u yihiin inta badan sababtuna waxay tahay aroosyada ka dhacaya magaalada nairobi oo aad u badan iyo iyaga oo mar kasta lagu casumo inta badan xafladaha aroosyada si ay uga buraanburaan shaqadan ayaa ah hal abuur uu alla siiyey fartuun iyo gabdhaha kale ee la midka ah maskaxda ayay ka tiriyaan ammaanta ay u jeedinayaan dadka is aroosaya hal abuurka ilaahay baa bixiya wax la barto ama iskuul loo aado ama uu qof cashar ku bixiyo ma ahan waa wax ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyo anigana ilaahay baa isiiya asagaana ku mahadsan sidee u shaqaysaan marka ma marka shaqada ay jirto kale dadku mayaga kusoo wacdo markay ku baahdaan ma adiga la xiriirtid sidee u shaqaysaan dadka ayagaana soo wacdo markay saan oo kale aroos qabaan dadka ayagaana soo wacaayo Een, aroos inay qabaan noo sheegayaan waa wada hadleynaa wada hadal kadib waxaan kala soo wareegnaa magacyadooda iyo qabiiladoodao kale Een, saasaan ugu shaqeynaa muddada ay shaqadan socoto dumarka ayaa dareema damaashaad iyo xaraarad haweenka ayaa hal meel isugu wada imaada halkaasoo ay ku soo bandhigaan qoobka ciyaar ayadoo ay buraamburka geeska kale ka jiibinayso fartuun kareeto hase yeeshee mararka qaar waxaa jira caqabado keeni kara dagaal iyo muran oo ku hareeraysan shaqadan taasoo ah in haddii gabadha buraanburaysa ay ka tagto amaba aysan ammaanin qabiilka mid ka mid ah labada qof ee is aroosaysa qabadaha ugu badan dad baraanburkiiba aan fahansanayna sometime u shaqaynaysaa waa lagula dagaali karaa waa lagu qaylin karaa muran badanaa ka dhalan karo laakiin qofku waxaa la rabaa shaqadan hayo waa inuu dulqaad badan yeelaa in dulqaadkiisa badan yahay dulqaad badan uu muujiyaa ilaan shaqaad ku jirtaa shaqada dulqaad ay u baahan tahay dulqaad badan inaad muujisaa haddii lagula dagaalo haddii qof wax dhibsado haddii labada qabiiloo is aroosaysa aad mid u badato kii kala qayliyo kullig waxaa la isugu dheeli tiraa labada cidba waxaa laga soo qoraa famil ahaantooda waxaa kaloo laga soo qoraa magacyadooda iyo iyo qabiiladooda qabiil markii la ammaano haddana kii kale la ammaano waa la isku balansi gareeyaa si ay dhibaato iyo caqabad uga imaanin khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqoliyotodobadhibicsideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
waa tahay dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno heesta muna iyo codka jooqle shir jaamac
Thank you.
codkaasi macaan ee jokleshira jaamac iyo heesta muno intaas aynu ku dhaafno qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa waxay noloshoodu ku tiirsan tahay kalluumaysiga xeebaha magaalada hase yeeshee iyadoo iminka lagu guda jiro xilliga badxiranka ayaa waxa ay taasi hogaamisay in dhallinyarada qaarkood ay soo wajahdo shaqo la-aan warbixintan waxaa magaalada boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf dhallinyaro badan ayaa ka shaqaysta badda si ay noloshooda iyo weliba mida qoyskooda ay ugu dabaraan balse xilligan oo kale waxaa lagu guda jiraa xilliyada badda aan la gelin oo ay baddu kacsan tahay taasoo mararka qaar khatar kala kulmaan dhallinyarada haddiiba ay jirto in ay galaan qaar ka mid a dhallinyaradan ka shaqaysta badda ayaa ii sheegay in xilligan aysan aadin badda waxaana sababaha kalifay v o e uga warramay cabdixakiin maxamuud maxamed oo ka mid ah dhallinyarada kalluumaysatada gobolka bari
xilliga hadda lagu jiro waa bisha sideedaad iyo bisha toddobaad xilliga kalluunyarida iyo dabeelaha ay dhacaan dabeelaha dhacana waxaa la yidhahdaa toddobaad waxaa dhacda dabeesha la yidhahdo fooraha toddobaad ayay dhacdaa markii toddobaad laga baxana waxaa dhaco dabeelo saxiimadaha maraakiibta doonyaha kulli aan lagu socon karin badda ama lagu shaqaysan karin oo rafkeeda uu xun yahay dabeelaheedana ay daran yihiin kalluun la-aanna way jirtaa halisaa jirta xataa xalay waxaa ku jajabay saxiimado waxaa ku jajabay doonyo dhibaato badan ay leedahay dad baa badda ku jira siday ku imaan doonaan ilaahay ayaa og kuwa maraakiib ku maqan kuwa xoolo sida kuwa kalluun doonay intaas badday ku wada maqan yahay marka sida ay nagu soo gaari doonaan ilaahay amarkiisa ku dhacaysa taas ilahan ku sugeena docda kale cabdixakiin ayaan weydiiyey waxa ay qabtaan dhallinyarada bilaha ay baddu kacsan tahay waxay kusii shaqaystaan xirfado kale iyaga ay yaqaanaan sida shabaagooda iyo waxooda ayay diyaarsadaan xirfadahaas ayay kusii shaqaystaan badda si rasmi waxay u furaysaa sagaalaad shan iyo tobankeeda sagaalaad shan iyo tobankeeda ayay furmaysaa markaas ayaan waxaan gelaynaa bad wanaagsan jawi wanaagsan kalluun wanaagsan iyo howl wanaagsan marbasi baa la siiyaa iyada bareeska marbasi maanta wuxuu maraya lix boqol dabeesha xilliga waxaa jirta laba boqol la kala siisto xilli boqol la kala siisto xilliga oo saddex boqol la kala siisto xilli afar xilliga waasi maxaa la gadaa lama wageli karo keedka shalaa la cunaaya ha keedka shalaa la cunayo bilahanoo kale waa qaali ha keedkaa la cunaa maya noocyadii la heli jira waa la helaa laakiin kiimiyadii badneed oo lixaad iyo shanaad la soo saari jiray lama soo saaro way ka yar tahay maxamed cabdiqaadir oo isna ka mid ah dhallinyarada badda gala ayaa ii sheegay in wax soo saarka badda uu yaryahay xilligan isagoo dhanka kalena ka warramay khatar mararka qaar ay kala kulmaan badda oo noogu kacsay shalay duhradii badda noogu kacday ilaa maantaas saaka ay kacsan tahay ah wax soo saarkan oo yaryahay haddana waxaan rabnaa macnaa intay ka degayso inaan iska sugno tar ah saxiimadihii wixii o dhan baaba'een oo laashashkii wixii o dhan baaba'een qaar digaddaa la geliyey qaarna waa la caarsiiyey ah haddana waa kabaysii kacsan tahay ilaahay marka waxaan ka barinayna inuu ilaahay noo jejiyo rasaqiinaa ku jiro markay degto halaadayaa badad oo ilaahay maashala waa la badan yahay qaarna habeenkiiya baxaan qaarna maalintiiya baxaan hawaasaa shalayaa la kulma khatar shalay waxaan la kulmay baddiioo siyaada noogu kacday anagoo ku jirno intaasoo meel joogno afartan meel anagoo joogno noogu kacday alxamdulillah ilaaha naga soo badbaadaya maasha allah ilaah baa mahad leh ah haddana waa ka alxamdulillah ilaa saaka ilaa haddana way kacsan shalay sideed saa ilaa maanta way kacsan tahay haddana qaabkaan ugu badbaan ilaahay baana badbaadiyay ilaahay ka sugo annaga waa isbadbaadina alxamdulillah baana ka soo baxsanay maasha allah saakana mana aadan ilaa ka degaysana ma aada doon wasiirka wasaaradda kalluumaysiga puntland faarax maxamed cawaash ayaa sheegay in kalluumaysatada loo dhisi doono marso kalluumaysi iyo suuq cusub oo ay yeelan doonaan kaasoo laga dhisi doono dhanka xeebta magaalada boosaaso suuqi waad u jeedaan inkastoo ay xagaa tahay bad xiran tahay haddana shaqadii kalluumaysiga way socotaa oo kalluunkii waa la iibinayaa inkastuu sidii hore aheen oo ay badxiran tahay waxaan dhowaan dhismaheedii bilaaban doona marsadii kalluumaysatada boosaaso iyo suuq cusub oo dhanka xeebta ah waxaan ka fakiraynay magaalo kalluumaysa in la sameeyo waa qorshe aan wadno oo dhowaanna ay bilaaban doonto insha allah sannadkan gudihiisa intuusan dhammaan waan isku soo noqon doonnaa insha allah dhismahaas marsada cusub ee kalluumaysatada doonyaha yaryar ee kalluumaysiga iyo suuqa cusub ee kalluumaysigana sidaan idiin sheegnay way bilaaban doonaan insha allah dhowaan talaagaddanna hadda waad ka faa'iidaysanaysaan in kalluunkii laydinku soo qaado halkan laydinku keeno in kalluunkii halkan looga qaado ganacsiga ahaa iyo gobollada gaar ahaan suuqa ay hadda fair fishin ka dhistay qardho inuu kalluunkii geeyo barafdhaliyahana lagu sii keydiyo kalluunkii aad baan ugu mahadcelinayaa dadaalka ay waddo iskaashatada cusub dadka ka ganacsada kalluumaysiga waan idiin maqannahay waxqabadkiinnina waan ku maqannay insha allah si kastaba ahaatee suuqa kawaanka kalluunka ayaa xilligan oo kale laga dareemaa sare u kac qiimaha kalluunka waxaana loo sababeeyaa dabaylo xooggan oo dhaca bilahan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waa ka nuur xasan nuur
mahadsaned axmed haddii aan ku horeyno magaalada istanbul ee dalka turkiga xalay waxaa ka dhacday ciyaar xiise lahayd oo dhex martay kooxaha liverpool iyo chelsea oo ah laba koox oo ka dhisan dalka ingiriiska waxaana markii ugu horreysa taariikhda ay ku tartameen koobka yurub ee subarkaabka qaaradda yurub oo sanad walba ay ku loolamaan kooxaha kusoo kala guulaystay koobka kooxaha horyaalada yurub iyo koobka yuruba league oo ah koobka labaad ee ay ku tartamaan kooxaha yurub ciyaartii xalay waxaa rigoorayaal shan iyo afar ah ku badisay naadiga liverpool kadib markii ciyaartii caadiga ahayd ama wakhtiga caadiga ahaa ee loogu talagalay ay ciyaarta kusoo gabagabowday barbardhac laba gool iyo laba gool ah chelsea ayaa hogaanka ciyaarta la wareegtay qaybtii hore kadib markii uu gool u dhaliyay ciyaaryahan olivier jirod laakiin waxaa barbareeyey weeraryahanka kooxda liverpool sadio mani isaga ayaana gool labaad u dhaliyay liverpool ciyaarta oo laba gool iyo gool ay liverpool ku hogaaminayso ayay chelsea mar kale ka daba tagtay waxaana goolka barbaraha chelsea u keenay ciyaaryahan yorginio oo qadka dhexe uga ciyaaray rigooryaashiina waxaa shan iyo afar ku badiyey liverpool iyadoo goolhayaha cusub ee kooxda liverpool adrian uu ka qabtay ciyaaryahanka dhallinyarada ah ee weerarka uga ciyaara chelsea tami abram walaayahan ayaa dhowaan kaga soo biiray kooxda westham naadiga liverpool ciyaartii xalay ayaa waxaa waxyaabihii lagu xusuusta ka mid ahaa iyadoo ay taariikhda gashay gabar u dhalatay dalka faransiiska oo dhexdhexaadisay taasoo noqotay garsoorihii ugu horreeyey oo dumar ah oo ciyaar kubadda cagta oo rag ah oo yurub ah dhexdhexaadisa gabadhan lagu magacaabo stephen frabot ayaa waxa ay sheegtay in ay ciyaartii xalay ay u ahayd ciyaar taariikh ah shan iyo soddon sano jirkan ayaa horey waxa ay usoo leylisay ciyaar heerka saddexaad ah oo dalka faransiiska ah oo sanadka lasoo dhaafay dhex martay laba koox oo faransiisa sidoo kale waxay ahayd haweeneyda dhexdhexaadinaysay ciyaarihii ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka adduunka ee dumarka ee dhowaan lagu soo gabagabeeyey dalka faransiiska wararka suuqa kale iibsiga waxaa ugu weyn kooxda baris san german ayaa waxa ay diiday dalabyo uga yimid kooxaha real madrid iyo barcelona oo doonaya weeraryahankooda neymar labadan koox ayaa waxa ay wada doonayeen dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ilaa iyo imikaba ciyaaryahankan reer brazil neymar ayaa weli ah laacibka uga qaalisan dunida barcelona ayaa waxa ay isaga iibisay milyan oo yuuro oo ay kaga iibisay kooxda b s g laakiin hadda waxaa la leeyahay barcelona ayaa wax ay ku rabtaa mar kale in ay ku soo ceshato boqol milyan oo yuuro iyo ciyaaryahan philip cotinio sidoo kale rekitig ayay miiska saartay real madrid ayaa iyana waxa ay soo bandhigtay ciyaartoyda great bail iyo hames rodriguez laakiin b s g ayaa intuba wada diiday wararka kale ee dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddii aan fiirino kooxda bayan monik ayaa waxay doonaysaa inay mar kale dib u soo celiso weeraryahankoodii hore ee haatanna u ciyaara kooxda yuventus ciyaaryahan manzukij manzukij ayaa horey ugu soo ciyaaray kooxda bayan dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa nageynta
markana dhinacii heesaha ayaynu dib u jaleecinaa waxaa idinku soo maqan cododka aamine dhool iyo fu-aad cadde
hadday kaa dhab tahay kolkii lagu dhuftiyo oy dhamee warko hadday kaa dhab tahay kolkii lagu dhuftiyo oy dhamee warko kama dheeriyo waan kugu dhowee dhankee kamara miyaan kugu dhegaa kamadheeriyo waan kugu dhowee dhanke kamara miyaan kugu dhegaa
waad igu dhagtaho igu dhereeranto idhalaalise igu dheertaho dhabarkiyo gacmaha dhufiga dhigte waad igu dhantaho igu dhereeranto idhalaalise igu dheertaho dhabarkiyo gacmaha dhufiga dhigte dhankaad eegta iyo dhinacii kastaba waa jacayl dhaabe dhankaad eegta iyo dhinacii kastaba waa jacayl dhaabe igu soo dhowow ijiib gacmaha dhigaabanaho u dhimaanaye igu soo dhowow ijiib gacma dhigaabanaho u dhimaanaye
waad isdharertayo hadal dhaababaad dhaqsa ii tire maad dhuumanina wuu kaadhaye idhagayso waad isdharertayo hadal dhaababaad dhaqsa ii tire maad dhuumanina wuu kaadhaye idhagayso anan dhagaadkan dhaqankiyo hiddaha aan kula dhise anan dhagaad heestaasi ay ku luuqaynayaan fanaaniinta aamine dhool iyo fu'aad cadde ayaan kusoo gebagabayn doonaa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelya
dhanke kamara miyaan kugu dhegaa